tan iyo markii wasaaradda caafimaadka dalka ay shaacisay in adeegyada muhiimka laga xanibayo dadka aanan qaadan tallaalka cudurka covid sagaal iyo toban maxaa isbedelay oo laga dareemayaa ismaamulka mandheera amarka wasaaradda caafimaadka ma loo hogaansamay oo mandheera ma ka hirgalay amarkaasi mise waa weli su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxaan wax ka weydiiyey bulshada ismaamulka mandheera oon makorofonka warbaahinta istaala dhexmaray xasan cali roobow oo ku magac dheer garaangir wasaaradda caafimaadka amarkeeda dan waa u hogaansameen dan uma hogaansamin hadda wasaaradda markay amarka soo qaaday qasabay ahayd macnaha oo qasaba sandulli eh maxkamadda ha markay macnaha oo amar soo saartay dadku waa isreebeen dadkii xurriyay heleen xurriye yay heleen waa isreebeen ani waa istalaali isbitaalka frii waaye si fiican hal habeenaa qandho ku qabane baraso tumoola laqaysaa marka dhown wori life is like that magacayda axmed maxamed ali dhahaa waxaan ku dheelay waxaan ku noolahay magaalada mandheera horta tallaalkan corona virus la leeyahay ina aniga horta ma istallaalin naftayd ahaan inaan istallaalana ma rabo fasta hore dowlad amar ayay soo saartay waxay dhahday nin kasta ayaa istallaala kenya waxaa jira markii oo dowladda wax ku dhawaaqay baarlamaan ayaa jira baarlamaanka sharciga waa inay baarlamaanka la geeya markaas ka damba wasaaradda caafimaadka ay amar soo saartay ahayd amarkii wasiirka caafimaadka mutaay ka goya soo saarin waxaa ka dambeeyey maxkamadda ayaa ka dambeysay maxkamadda go'aan waxay soo saartay ninkii ninkii raba inaa istallaala ninka ninkii raba inaa aada istallaalin oo ninkii shakhsigiisa isu tallaala usay jirtaa maxkamadda amarkeeda waa fuli dadka shicibka ninka raba waa istallaala ninkii rabin ma istallaalay amarkii wasaaradda caafimaadka qaarna waa u hoggaansameen qaarna muwa hoggaansamin waxaa yeelay amarkii maxkamadda ka dab imaaday dowladdu fasta hore go'aan adag ay saart laakiin hadda maxkamad ayaa ka dab imaaday maxkamadda go'aankeeda ayaa la raacay sidaa ogeydeenba tallaalka maalmihii horeeta si fiican u socday markii la yidhahdo ha laystallaalo diyaaradaha iyo xafiisyada iyo meel walbeeta qof aan tallaal qaadanin diyaarad ma raaci karo safar ma geli karo amarkii dambe ee ka daba yimaadee ahaa inaynay ahayn middaasi qasab tallaalkii wuu gaabtay sidii horeeta ma aha maalmihii horeeta dardar buu ku socday meel walbeet qof walbeeta astilaalahay hadda sidii hore ma aha taasna iyada oo amarkii maxkamadda dadkii ay dhegta u raariciyeen oo sidii ooga gaabiyeen inay tallaalkii qaataan ani waxaan ahaa dadkii tallaalka halka xaba qaatay tallaalkaa waan qaatay waxaana kulley aan dhihi lahaa dadka inay istallaalaan iyaga caafimaadkooda iyo dantooda ugu jirtaan dareenka bulshada maalmihii horeeta see ahayd waxbaa iska beddelay amarkii dambe ee maxkamadda dadku way gaabiyeen tallaalkii sidii hore ma aha ninkii raba wuu qaadanaya ninkii rabana wuu iska dhaafayaa laakiinna markii hore dadku waxay u wada hanqaltaagayeen qof walbeeto inuu istallaalo ee hadda goobaha sida meelaha layskugu yimaado waxba lama weydiiyo diyaaradahoo kaleete in layska raaco oon waxba la weydiino warqadda aan la weydiinin way caddahay middaas laakiinna maalmihii horeete cabsi way jirtay oo dadku istallaalhayeen laakiin hadda maadaama maxkamaddii war kaleete keentay dadkii sidii horeeta ma ah hadda ani baaqay wuxuu yahay qof walbeete oo reer mandheer ah inuu irbaddaa qaato isagay dantiisa ugu jirtaa iyo caafimaadkiisa aniga waan qaatay qof walbeetana inuu qaato ayaan kula talin lahaa maxamuud maxamed sheekh maxamed alfagr warbaahinta sta mandheera